ahla wasahla wmarxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacala barakaatu dhegeystayaal kulanti waxaan wanaagsan idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibal kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoraan oo halka si toos aad uga dhegeystaan maalin waliba marka laga reebo sabtida iyo xadda taarikhdu saaka waxay ku beegan tahay saddexda bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystaan maalin talaada ah waxaana wargeyska daily nation iyo sidoo kale wargeyska the standard ayaan ku eegnaa qeybaha dambe dhegeystayaashan fursadu siiya balse kusoo kaakaceen kuwaa berisay maqalka idaacadda waxyaala markaas laisla dhexmaraya deegaanada ka cusub dhegeystayaal wargeyska gacanteeda iminkan ku jiro waa wargeyska daily nation travel dabcan waa duulimaadyada dabcan socotada markaasi ee xukuumadda ruto ay gasho halkan wargeyska bogeysa lixaad iyo toddobaad ayuu saaka faahfaahin markaasi kaga bixinaya isagoo markaasi joojiyey sheegaya in hadda markaasi xaaladda wadanka markaas uu ku sugan yahay wax badan la doonayo in laga qabto lagana bedelo kadib markii warbixin lasoo saaray lagu sheegay in lacag aada u tiro badan ay safarada ku bixiyeen xukuumadda hal sano keliya waa hal sana ilaa iyo saddex dhibic sagaal trilyan waa milyan haalahda bilyan oo lacagta dalka ay ku baxday xukuumadda ruto tani waxuu leeyahay hadda safarada waxaan u isticmaali doonaa first class haddii loo isticmaali jiray iyo weliba hoteelada markaasi qaaliga ah markaas la seexday iyo weliba cunooyinka markaas iyo waa safarada waa gunooyinka markaas lacagaha watay ama gunooyinka dhegeystayaal taasi hadda wuxuu leeyahay iyo tukaay tukaameysigii waxaa la joojin doonaa oo hadda waddo kale ayaa la furi doonaa oo albaab kale ayaan furi doonaa dhegeystayaal sida markaasi wax aan oo qaban karno la dagaali karno maciishada iyo xaaladda wadanka hadda markaas u wajahayo ani wuxuu leeyahay waa mid hadda markaasi suurtagelayso oo sidoo kalena dhammaan karto xaaladda hadda waqtiga markaasi ku dhigi madaxweynaha ayaa arrintan hadda markaasi faraya ha sidoo kalena sheegaya in waxyaalaha markaasi aan laga fursan karin waxaa loo yaqaana dhegeysa non essential travel waxaa markaasi aan laga dabcan fursan karin sida markaas waxyaalaha deg dega ah in keliya la safri doono sidoo kalena howlaha kale markaasi wadanka gudihiisa loogu qaban karo mise oo muuqaalada markaasi araga fog lagu qaban karo dhegeystayaal sida loo xakimi laha loo xakameyn lahaa sidoo kale loo yareen lahaa qarashaadka ee markaasi inta badan duulmaadyada ay ku baxaan iyo weliba hobtiga faraha badan ay markaasi ku tagaan dhegeystayaal sidaa hadda madaxweynaha markaas ku amrayo waxa uuna sheegay in hadda tan ay markaasi yareen doonto lacagaha bajetka ama qorshaha dhegeystayaal ee inta badan safarada markaasi ku baxaan horaan iyo madaxweynaha markaasi oo ku sheegay markii markaasi xilka loo dhaariyay in safaradaha faraha badan ay wadanka laga joojin doono sidoo kalena lacagta markaasi loogu weecin doono waxyaalaha munaasab ku ah wadanka oo sidoo kale shacabka wax looga bedeli karo waqtigana wuxuu sheegay in hadda markaasi loo soo jeesan doono dhaqaalaha wadanka dhaqaalaha wadanka dhegeystayaal dhibaatada iyo xaaladaha markaas hadda uu ku jiro ayuu sheegay in hadda wax laga bedeli doono sida wargeyska boogeysa lixaad iyo toddobaad uu qorayo iska hilmaam ayuu leeyahay ama hilmaama safarada markaasi qaaliga ah safarada markaasi lacagaha faraha badan ku bixayso dhegeystayaal sida uu ku amrayo madaxweynaha william ruto wargeyska waa bogiisa afraad iyo shanaad isla daily nation waxay leedahay gabadha madaxa markaasi golaha gabanarada dalka ee aan wayguru waxay hadda markaasi jeedinaysaa sidoo kale ku boorinaysaa in markaasi dib eegis lagu sameeyo dastuurka dalka waxay hadda markaasi mar kale ay qabatay hogaamin doontaa dhegeystayaal marka labaad ee golaha ee dhegeystayaal gobanarada dalka dhegeystayaal waxaana markaasi sheegtay in gabadhan hadda laga fadhiyo laga doonayo in dhibaato fara badan xoogan ay kala kulmaan wakiilada emsiyada dhegeystayaal kuwaasoo sheegay in xilka qaadis mararka qaar ay ugu handadaan uguna hanjabaan dhegeystayaal loona marinayo dhegeystayaal baarlamaanka waa wakiilka aqalka hoose dhegeystayaal kadibna loo soo gudbinayo golaha sare ee dhegeystayaal waa golaha sare ee senatarada dhegeysta kuwaasoo go-aan kama dambeysta markaasi ka gaara wargeyska boogis afraad iyo shanaad isla qodobadaasi sii faahfaahinaya wuxuuna marwaxayna markaasi ka hadashay in hadda laga doonayo in baldubeegis lagu sameeyo bal sharciga waxyaalaha markaasuu ku qabo xilka qaadista ee gabarnada dalka mar waliba lagu handado loogu cabsiyo sidoo kalena sheegtay in markaasi wax waliba ay ka qaban yihiin wakiilada emsiyada iyadoo hanaanka dastuuriga markaasuu dhigayo haddii gafanaha uu baalmaro hadii sidoo kale gafanaha wuxuu markaasi qaban waaya haddii gafanaha sidoo kale xeerka dastuuriga markaasi xeerka waa countiga markaas u degsan uu baalmaro in markaas laga doonayo in ay hagaan wakiilada emsiyada sidoo kale iyagoo ku hagaya u maraya xeerka markaasi qodobkooda markaasi dastuuriga uu qabay baarlamaaniga ee wakiilada aqalka hoose waxay hadda markaasi sheegaysaa gabadhan in wakiilka dabcan waa gabadha markaasi gabanaha dabcan ka ah kenyaga haddana sidoo kale u weyn walaha dabeen ay ku midaysan yihiin gobarnarayaasha dalka dhegeysta c o g waxay hadda sheegaysaa in ay dhibaato xoogan markaasi ku qabaan lagana doonayo bal arrintan in wax dib u egis lagu sameeyo waxna laga bedelo xeerka markaasi dhigayo iyo awoodda faraha badan markaasi siinayso wakiilada emsiyada dhegeysta kuna sheegtay in howlo fara badan ay qabya ka yihiin sidoo kale ka qaban la-yihiin iyagoo inta badan handidaad iyo weliba xagjugle fara badan ay kala kulmaan sida ay tilmaamaysa gabadhan wakiil waa dabcan gabanaha countiga kenyaga sidoo kale ahna golaha markaas ay ku midaysan yihiin gabarada dalka gabadha u weyn ee c o g sida wargeyska bogiis afraadishanaad uu qorayo wargeyska daily nation wargeyska waxa uu sidoo kale dainin waa the standard uu qoraya halkan waxaa laleeyahay give us from the salary shim dabcan halkan waxaa laga hadlayaa bal waxyaalaha markaasi ciidamada booliska ciidamada kuwa dhammaan kuwa ammaanka markaasi suga marka laga marka laga soo marka laga reebo ciidamada difaaca dalka ee militariga dhegeysa like k d f ta halkan waxaa laga hadlayaa dhammaan sida brisonta ee bida booliista kuwa keymaha forest iyo sidoo kale kuwa duurjoogta k w s wax weliba markaasi ciidan ah oo markaas ka hoosmaado dowladda waxay markaas hadda sheegayaan in dhibaato xoogan ay la kulmaan halkan wargeyska wuxuu markaasi qoraya kana hadlaya bal dhibaatada iyo caqabadaha iyo stresska ama depressionka faraha badan ay la kulmaan waxaa la sheegay lacagaha usoo gasho inay sidoo kale xitaa noloshooda micishadooda aysan bangooyin karin marka loo fiiriyo saddex meelood saddex waa saddex meelood meel waxaa markaasi leeyahay intay markaasi lacagta usoo gelayso waxayba markaasi aysan dabcan kaafin karaan noloshooda ma ahan keenaysana in xaaladda iyo nolosha markaasi ay ku adkaato ciidamada booliska dhegeystayaal ama ciidamada markaasi ka howlgala gudaha dalka dhegeystayaal waxaa markaasi militariga ka ahayn the public service commission kuwa markaasi shaqaaleysiinta dhegeystayaal dadweynaha waxay markaasi hadda memorandum ay sheegeen waa wadhadalka qeybta markaasi national dialogue team waxay hadda soo jeediyeen in arrintan markaas aysan sii socon jirin oo laga doonayo in kulankan markaas lagu soo abjiro arrin markaas wanaagsan waxtar u noqon karto ciidamada booliska dhegeysta for instance ama same instance waxay sheegayaan in haaf dabcan oo markaasi shaqaalaha ee hadda markaas ay la tagaan wax ka yar dhegeysta saddex meel marka loo fiiriyo lacagtooda ee mushaaraadka kuwaasoo sheegeen inaysan hadda ku filneen oo sidoo kale awoodi karin dhegeyste bal halkan waxaa markaasi la fiirinaya lacagta markaasi public officer ama qofka markaasi shaqaalaha boqolkiiba koob iyo labaatan dhibc lix laba ayaa la sheegaya in toddobaatan iyo sagaal kun laba boqol konton iyo saddex public officers toddoba iyo toban kun boqol soddon iyo laba waxaa leeyahay inay lacag yar markaasi ay qaataan marka loo fiiriyo mishaarka markaasi ku qoran ama ay ku qoran iyadoo lacagaha qaarkood markaasi laga jarjaro oo sidoo kale wax aan markaasi macquulgal ahayn wax aan markaasi wanaagsan ee usoo gashaa dhegeysta ciidamada markaasi kuwa markaasi brisonta ah dhegeystayaal waxaa markaas la sheegaya in ayaga sare usii kacsanta ilaa iyo afartan iyo laba dhibic sideed waa afartan iyo laba dhibic sideed saddex boqolkiiba aftof ilaa iyo koob iyo soddon kun sideed boqol sagaashan iyo laba prison officers waxaa leeyahay ayaa markaasi guud ahaan markaasi dabcan waa sida markaasi u diiwaangeliyeen ayaa la sheegayaa in ay usoo gasho saddex iyo toban kun lix boqol koob iyo soddon ay markaasi kaya eeba qaataan markaa fiiriso lacagtooda heerkaasi ayba gaarsiisan tahay waxaase wax ku shilmaameen wax markaasi wax qaban karto wax u tari karto u deeqi kartana ma ahna in markaasi sarkaal ama booliis ah ama ciidan ama dhegeysta siday ku tilmaamayaan boqoafartan iyo sideed boqolkiiba shan shan waa shan iyo shan boqolkiiba waxay markaasi ku tilmaameen out of boqol iyo lix kun lix boqol toddobaatan iyo todoba disciplin forces oo dabcan booliiska waxay markaasi sheegeen koob iyo konton kun toddoba boqol sideetan iyo afar ayaa markaasi waa tirada ayaa la sheegay in ayagana markaasi inshaalaodkooda wax ka yar ee heerkaasi ayba qaata ama dhegeysta waxaana markaasi sheegeen in hadda dib oegis lagu sameeyo qeybta markaasi canshuuraha rejiimka oo sidoo kale lagu koriyo ama loo koriyo lacagaha mishaaraadka booliiska dhegeysta la soo jeedinta markaas hadda ka socoto doodaha markaas dubeegisa lagu sameynayo sidoo kalena loola soo guriyo ama motej markaas la siiyo markii sida ay noloshooda markaasi ku kabi lahayeen kuna hagi lahayeen dhegeystayaal oo sidoo kale xasilooni u dareemi lahay ciidamada booliska implementation waxay markaasi doonayaan in markaas la meelmariyo hawrahmaha house levy ama housing levy dhegeystayaal dabcan guridhisinta waa guri dhisinta dhegeystayaal ee canshuuraha markaasi xukuumadda markaasi ay sheegtay in wax lagu qaban karo laguna hagi karo laguna yareyn karo dhegeystayaal sida ay cid waliba markaasi u heli karto dhegeysta loo fiiriyo percentageka ay markaasi ku bixinayso sidoo kalena oo grooska loo fiiriyo ama sare loogu qaado lacagta mushaaraadka number of levis v a t ayaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal amaha arrimaha canshuuraha oo dib eegista markaasi la doonaya in lagu sameeyo lana dhimo qiimaha shidaalka hadda markaasi sare usii kacsan yuri sidoo kale nolosha oo markaas isagana dabcan kasii dhigtay heer sare ama heer markaasi qaali ah nolosha markaasi lagu xakameyn karin taasoo sabab ah u noqon karto laguna areyn karo nolosha iyo weliba sidoo kale xaalada wadanka hadda uu ku sugan yahay ee shidaalka sidoo kale wax walbo sare u qaaday rigaada gashagwa waa madaxweyne ku-xigeenka dalka dhegeystayaal waa dabcan madaxweyne ku-xigeenka dalka dhegeystayaal wuxuuna markaasi kasoo jeeda bartamaha dalka wuxuu hadda markaasi xudxudasho xoogan ama isku scaling waxaa loo yaqaana dhegeystayaal uu kaga jira dhankaas bartamaha hadda wuxuu markaasi hogaamintiisa uu markaasi doonaya inuu ku xasiliyo bartamaha dalka waxa uu doonaya inuu ka ballaariyo sidoo kalena uu u noqdo odayga bartamaha dalka hadda wuxuu markaasi raadinaya xaalad waa xeelad markaasi ka duwan waxyaalihii markaasi kuwa hore wuxuu hadda markaasi u dagaalamayaa sida ay markaasi xooga si xoogan ee siyaasadooda ugu ballaaran karto waa dagaal xoogan fighting political war waxaa loo yaqaana dhegeystayaal laakiin dhanka dhaqaalaha ayuu sidoo kale doonaya inuu halkaasi ka hagaajiyo waxaana ka mid ah dhegeystayaal dhanka caanaha dhanka shaha iyo waa caleynta shaha ee dhegeystayaal iyo sidoo kale gaahwaha qaadka ayaa sidoo kale ka mid ah wuxuu hadda markaasi raadinaya weji markaasi ka duwan wixii markaasi kuwii hore hadda wuxuu markaasi gacantu doonaya inuu ku dhigo sidoo kale doonaya inuu kulmiyo dhammaan hogaamiyaasha bartamaha dalka dhegeystayaal kadibna uu u noqdo hogaamiyahooda waxaana tan uu ku salaaxanaya wuxuu sidoo kale dabcan ku xarinaya wadada mustaqbalkiisa ee siyaas oo hogaamineed sida markaas uu ku midan lahaa sidoo kalena gacanta ugu dhigi lahaa dhegeystayaal bartamaha dalka waa sida markaas rigaada gashaagwa saaka boogiisa lixaad wargeyska destand uu ku qoraya dhegeystayaal gabanihii hore senatarka hadda ah waa mandhago horaan gaban ayuu ahaa haddana waa senatar wuxuu markaasi kasoo hormuuqanaya asigii laba markaasi dabcan shaqaalihiisa inay maxkamadda kasoo hormuuqanayaan waxaana markaasi lagu soo eedeeyey ilaa sidoo kale lagu furay lagu margaata furay ilaa iyo dabcan lacaga markaasi dad sponsor ah waxaa markaasi lagu soo eedeeyey mandhago waa gabanihii hore ee county waa wasingishu waxaa ildoreed dhegeystayaal waxaa hadda markaasi uu iska difaacayaa eedeymo markaasi loo soo jeediyey iskoolo ama deeq waxbarasho ah oo wadamada markaasi finland australia qaarkood markaasi canada sida markaasi dadka waa countigaasi ku dhaqan ama uu ku sheegay inay fursado fara badan uusoo hagaajiy usoona raadiyey iyadoo lacaga aad u tiro badan ay ku qaaday taasi ayaa markaasi socon weysay iyadoo lacagtina aad markaasi dadka looga arooriyey sidoo kale waqti fara badan sugayeen waxaana hadda markaasi ku cakaatay inuu markaasi jawaab waafi ah sami dhamaystiran uu bixin waayo waxaana markaasi lagu qasbay si deg dega in lacagtaasi ku bixiyo inkastoo waalidiinta qaarkood lacagihii qaar ay heleen qaarna markaas aysan helin laakiin wuxuu markaas la kulmay fadeexadii ugu weyneed ee senatarkan oo markaas waasingisho kasoo jeeda dhegeysmase laga soo doorto waxaana hadda maxkamadda ay markaas ay raadinaysa bal xaaladda arrintan sida markaas ku haboon degdegsan iyo weliba waxaa sida oo dabcan ku haboon ay kasoo saari karto iyadoo bandhig oo hadda qaarkood ay sheegeen in lacagta markaas la bixinayo sidoo kalena lagu dhamaystiri karo laakiin waxaa isweydiina maxay tahay hogaamiyahan sababtu arrintaasi tilaabadaasi qaldan uu u qaaday kagana aruuriyay lacag aada u tiro badan ilaa lagu tilmaamay shan boqol oo milyan dhegeystayaal oo markaasi dad masaakiin ah qaarkood ay sheegeen inay markaas iska iibiyeen lo-odii in qaarkood iska iibiyeen beerihii ay lahaayeen in qaarkood dhulalkii ay lahaayeen ku iibiyeen si caruurtooda waxbarasho ama deeq waxbarasho ee wadamadaasi qurbaha ugu helaan dhegeystayaal iyadoo process iyo weliba xaalado markaasi kala duwan ee adag ay mareen taasoo qaydhinaan xoogan ay ka jeediyeen dadka halkaasi ku dhaqan ee dhegeystayaal rift valley kuna sheegeen in markaasi khiyaano xoogan uu kula kacay dhalinyarada sidoo kalena dadka waa khiyaanada uu kula kacay dhalinyarada waxbarashada markaasi raadinaysa sidoo kalena lumiyey fursado fara badan ama waqti fara badan uu ka lumiyey kuwaas wuxuu markaasi ku qabsan lahayn gudaha wadanka dhegeystayaal hadda fadeexada markaasi labayo labaatan ayaa markaasi ku margaatay ku fureen oo markaasi sheegay in lacagaha si toos ah inkastoo laakiin asaga ama ka marmeeraystay inkastoo laakiin markii dambena uu ekaa mid markaas ogol aqbalsan in lacagtaasi ay baxday dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka uqeybari ay dhegeysanaysaan ku mahadsantiina socodka dhegeysi xulashada star f m codka gobolka uqeybari waa niga mahadcelinaya dhegeysta bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaas wax wanaagsan roolo sooban ayaan leeyahay waxaan filaya si wanaagsan oo qurux badan inaa kusoo wada kaakacdan iskaga warqabtaan xaaladaha jawiga deegaanada inay aada u degan yihiin waa sidee deegaankaad ku sugan tahay maxaa laga hadalhayaa maxaa ka cusub maxaad la dhexmaraysaan maxaa maqlaysay maxay dhagaada kusoo dhacayeen maxaa laguu sheegay waxaasoo dhan waa noo sheegaysaa maqalka idaacadana qayb ayay ka tahay dhegeystay balqadka telefoonka ee saaxiibka uu horay barnaamijka saaka noo dahfurayo soo dhawow suwax wanaagsan wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
yusuf bashka xaaji xagardheer waa ku salaamay soo dhawow bashka ku salaamaya maqan
maasha allah alxamdulilah walaal waa la fiican yahay aad baa loo runaya saaka raashinkii ala raadsaday haye oo shalay noo bilowday maasha allah alxamdulilah aad baa loo fiican yahay marka roob baan rabbi kala jeedina aad iyo aad baana nii salaamay insha allah dhammaantiin shukran aada baa mahadsan tahay xigaa kale khadka telefoonka star f m subax wanaagsan soo dhow walaale magacaaga
asalaamu calaykum subakat wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu rashiid ibraahim bumuwaani kaba waran pumaani rashiidow
nabad baa lagu bari walaa nabad baa lagu soo kaagahay shaqo waa loo kala daran iskuol waa la aaday jawiga waa fiican yahay aad baa loo fiicanya maanta asaab adiga iyo benta cabde daahir maxamuud daqar iyo xamdi gureeg aad ba umahadsantaha shukran xigaha kale star f m soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu salaamaya walaale waa tahay dhegeystahaas ismaqmaqallo oo ka xumahay cafwan aan leeyahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
asalaamu calaykum isbakadow wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
in badan baa ku salaamaya adiga dhegeystayaasha dhammaan ka waran deegaanka ku sugantaha shukran
walaahi dhinacan kaga waabsatay magaalada gaaris nabad baa ka jirtaa nin weyn baa naga dhintay maarata xaaji cabdullaahi caraale ilaan Mhm.
magaliya marka taxsiyada mug alxamdulilah balaayo ma jirto haye waa la nimcisa waa la nimcisayn janna gale khayr baan ku rajayn shukran star f m subax wanaagsan soo dhowow
alaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
maa soo jeedee ka waran meeshaad ku sugan tahay
balla jalaal alxamdulilah haye
waa kaasoo xaaladda okay waay aha alxamdulilah ilaa inti lagu maayo wax hadallada ka socoto ma
haye
waa kaasoo nin biyo la-aan kastoo beedku maa naga jawee aa
taasaa ma la hadlayaa biyahaas maa ini oo muu wax kale ma jiro alxamdulilah shukran star f m subax wanaagsan
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
iswaanku salaam waan kaa qaad walaal magacaaga ya lagdheera ka waran
alxamdulilah waa la
haye mhm shukran star f m soo dhowow
halow walaal magacaaga
waa dhawey aadan maxamuud ballahi halkaa ku sugan tahay adanow
oo meel gaajo dhexdeeda baan ku sugane ka waran
waan salaam walaalo alxamdulilah haye
waan ka qaana alxamdulilah xaaladda waa okay aada iyo aad aada la wanaagsan si kale caafimaad siin alxamdulilah star f m soo dhow walaal magacaaga
وعليكم يسبك بابا ما حكينا على دارك maama xakiimo xaga dheere ka waran
الحمد لله وفي عنا هذا المجر بسم الله ولا آذي والله في عندك فيها ولا آذي ولدي كذا ربي حنا سكة لا حد ما مقلنا aada iyo aad shukran xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhow wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa bonty five dhagaxley waa idin salaamaya gidigiina daadiyayaashii
haye
alxamdulilah gabaarida way kala socotaa qaxootiga dhagaxley aan ku suganahay isku- meelaha waxbarashada waa la aaday qur-aan kariimka waa la aaday wax dhiba ma jiraan hadalhayn saas uyna ma jiraan intaan anigaan ogay wax dhibaataya ma jiraan waa idin salaamay maalintaan noo bacnaad aad waa mahadsan tahay four point five xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
walaalo waa geedi dhaqana ifo
ifa ka waran alxamdulilah waa lagu fiican dhib kama jira haye
waa kuu fiican alxamdulilah walaalo iskuullada waa la aaday Mhm.
feer waa u furan tahay Een, waa la aaday alxamdulilah waa lagu fiican yahay shukran saaxib star f m soo dhowow salaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
yuusuf bakad waa ku salaamaya waan kaa qaada walaale tawana cali dacar oo ku sugan countiga gaarisa waay gaariso ka waran tawanow
alxamdulilah waa fiicannahay ilaahay wuu noo nimceeyey intaan ka warqabo waa beriga wixii uu noogu baryeen alxamdulilah waa la fiican yahay hadalhaynta saaka waxaa weeye sidaal baa cirka maraya ma garad haye
warkaasoo ilaahay inuu si la yeelo baan rajaynaynaa waxaa weeye waa baabuurtii waa la dhaqaajin la'yahay shidaal baa wuxuu marayaa ilaahay xaalkiisa ha bixiyo aad baa mahadsan tahay saaxiibkaasi gaarisa iga soo wacay tobanay xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhow walaale
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
yuusufa waan ku salaamay shukran
axmed xasan oo daka jira baadiyada kaa soo wacayo waan haye ka waran
barwaaqo iyo bashbash walaalow alxamdulilah waan kala dareernay nimco badana waxaan yow aa jadeeca waan sheeganaynaa iyagu waa carrada way kugu jirtaa dadka way yar dhibaysaa allah nooga sakire haye
marka dawladdana waxaan dhihi lahaa war waxa ka qabata oo tallaal iyo hala xarbiyo hala xarbiyo dawladda way yarjeeftahay aad baa mahadsantahay shukran xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacay waa maxamed cabdullaahi barquuqe كورا
barquuqeta dhabadaasi ilaa u talagalay sikaabada waa la furtay arihii waa la darasaday biyii waa la aroortay isguulkii waa la dugsigii waa kala degantay wax dhib ma jiro sida ilaahay u talagalay wax kala socdaan هيا
adiga iyo dhegeystayaashana maxaan leeyahay maalinta idin wacnaata aad baa mahadsantahay star f m soo dhow
waan dhow yahay walaalo هيا
muddo gaashaanjo waa bilow baa la yidhaha walaalo alxamdulilah maasha allah boqol kiiba boqol waan ladana walaalo aad iyo aad waan ku salaamaya walaalo in badan shukran inkastoo saaka mandheera aan hayin ama hadalkoodu aad ugu yaryahay soo dhow walaal magaca
xuseen cali cabdi xagar dheere xuseeno waxaa dheera ka waran
jawigu waa degaya aad baan u barinay ma garad haya
waa kala socotaa hawsha ubeendhay ridiisaan taagana ma garad iskuulka ha haya
diin iyo maajiba salaa allah u qaadaan leeya ma garad aad iyo aad inta dhimanta allah u naxariiso inta noolna allah dhaqaaleeya inta caafimaad qabta allah u siyaadiye maalinta kugu amaad shukran hasanid qadka ta- xigaha star f m oo ugu dambeeya star f m soo dhowow
halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa maxamed cabdilaahi booka booka ka waran
booka ilaahay maxaad leh nabadaan ku beerin dhib ma leh haye
waa fiican haye
waa fiican idinkaba alxamdulilah waa fiican shukran dhegeystayaasha qadka telefoonka saaxiib yaal u dhegeysteen u dambeeyey waxaad ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeysta اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka qoybere ayaa dhegeysanaysaan saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka alaba si toos idaacadda star f m aad uga dhegeysataan dhegeystayaal tirada xisaabka waxay ku beegantahay saddexda bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka maalmaha dhegeystayaal talaadada waxaan diiradda ku saarnaa kaga hadalnaa dhimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada waxyaalihii qodobadii markaasi ugu dambeeyey ayaan dhegeystayaasha aan markaasi la wadaagna macluumaadka kala duwan ee hay-adaha qaramada midoobay sida hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ta hay-adaha sida u n ocha hay-adaha sida hay-adda qaxootiyada markaas u qaabilsan ee waa qaxootiyada u qaabilsan u n c r hay-adda caafimaadka u qaabilsan w h o hay-adda u qaabilsan beeraha ee faw iyo hay-adaha markaas u qaabilsan daryeelka caruurta unicef iyo care iyo sidoo kale hay-adaha dhegeystayaal dhammaan ee oo ku- ka howlgala ama sidoo kale hay-adaha dhammaan qaramada midoobay sida hay-adda sidoo kale cunada adduunka w f b dhammaan hay-adaha maxalliga ah norwegian eh, kuwa dhammaan maxalliga ee ka howlgala guud ahaan soomaaliya iyo sidoo kale kenya iyo dunidao dhan ayaan dhegeystayaal soo qadan qodobada iyo warbixinada markaasi kala duwan ay soo ba- ay soo bandhigaan kuna aadan dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadinimada halka warbixinada ee dunida waxyaalaha ku aadan ee biniaadinimada halkay wax marayaan intaana dhegeystaan arrimahaasi aan sii gudagelin saaxiibada barmarkan aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dunida way tallaabsatay oo waxaa la joogaa dunia casri ah adeega internetka wuxuu markaasi noqday mid marna aan laga maarmi karin waayo waxaa markaasi ka faaideysan karta ade- adeegyada kala duwan markaad haysato internetka sidoo kale waxaad ka helaysaa adeegyada adiga markaasi kuu qaaska ah adeegyada adiga markaasi kuu qaaska dhegeysan inaad markaasi filimadaada asxaabtaada sidoo kale aad kula hadasho kula daawato adeegyada youtube-ka ayaa wax waliba markaasi aad u baahan taad ka helaysaa waa jaamacad bilaash ah oo dhegeystayaal oo wax waliba qofku ka baran kara kana heli kara dhegeystayaal oo ka faa'iidayso maanta iyo qaybta youtube-ka dhegeysta ma leedahay telefoon casri ah internet ma isticmaasha waxaan markaas ula jeedaa inaad markaasi booqato qaybta youtube-ka ooda ka daawata muuqaala diin iyo weliba kuwa kale wax ku oola haddaba safaricom waxay markaasi kulada ka faa'iidayso adeega internetka si aad wax u hesho waxyaaba fara badan oo aad u baahan tahay gaar ahaana ka faa'iidayso shabakadaha muuqaalada markaasi laga daawadayo qaybta youtube-ka qof walba oo ka mid ah macaamiisha safaricom waxay markaasi uga faaideysan karaan internetka xirfadda cusub ay markaasi ka baran karta sida hablaha markaasi kala bartaan cuni karinta isqurxinta cilaanka dhegeysan maanta waa qabra xidig shan five waa xidig ah, shan afar afar afar gees ama star five four four hash adigoo markaasan filanaynin dhegeystayaal oo hel waxyaala mar- markaasi macluumaad ku saabsan qaybta youtube-ka dhegeystayaal oo adigoo booqan karto wax walba halkaasi kala socon kartan kana heli karto waa habeyntaasi kuu siideen markaad aad iibsato adeega data bundle ama data bundle dhegeystayaal ee safaricom waxaad helaysaa shan boqol oo mb oo dheeraad ah marka ha ka walwalin sheekada ayaad ilaaftay oo warkii lama socdo haddaba safaricom waxay markaasi kuleeda ka faaideysa adeega internetka hase aad u hesho waxyaaba fara badan aad u baahan tahay maantaba sidoo kale shirkadda isgaarsiinta safaricom waxay markaasi ku siinaysaa tabanul bilaasha maanta baqraa xidig shan afar afar afar gees mistar five four four hash kadib xoolo adeega aad markaasi ku anfacayo qaybta youtube-ka qof waliba oo kamid ah macaamiisha safaricom waxay markaasi uga faaideysan karaan adeega youtube-ka balka waran dhegeysa adigoo telefoonkaaga gacanta ku haysata ayaad warab u dhammaystiran heleysaa waxaana waa waa waxa markaasi dunida ka dhacayo dunia ee daafaheeda waa goorma waa markaad internet haysatid telefoon casri ah aad youtube-ka sidoo kale ku dhex mashaaxi kartid ma jeceshay inaad muxaadaro gabeeyo iyo waxyaabo kala duwan aad ka daawatid qaybta internetka waxaana ka mid ah dhegeysa sida gabdhaha inaad ka bartaan karinta cunada iyo nucyadeeda kala duwan ilaan xaajigeed cunno macaan ayuu kaaga fadhiya kaaga doonaya sidoo kale waxaa ku sii dheer isqurxintii iyo cilaankii oo sidoo kale iyadana lacag markaas aad ka soo saari karto waxaaba intaasi ku dheer waqtiyada markaasi iskuulada iyo sidoo kale madaariista jaamacadaha kolejyada markaasi furan yihiin mise ay xiran yihiin in cararto markaasi casharada layliga ay ka faiisan karaan kana baran karaan kana duraysan dabcan dulusaha halkaasi ay muraajaca kaga samaysan karaan qaybta youtube-ka iyo wax walba youtube-ka laga helay dhegeystayaal qeyb online wax walba waa telefoonkaada casriga dhegeystayaal ee youtube-ka oo hadda markaasi dunida way tallaabsatay oo la jahan qaad star five four four hash xidig shan afar afar afar geys ayaad qaraacaysa waa hagaag dhegeysan in ka badan dhegeysta bal iminkan aan soo firin bal iyadoo hadda laga hadlayo aadna looga sheekeynaya dhegeystayaal bal roobabka elninooda ama deerta deerta biyo badan waxyaalaha loo yaqaana dhegeystayaal ee hadda markaasi macluumaad xoogan laga bixinayo sidoo kale aada looga falanqeynayo ayaa mar bal markan isulsaagi doonaa bal kaalinta iyo waxyaala markaas ay kasoo geli doon ay kasoo geli karayso gobolka waqooyi bari dhegeystayaal in ka badan gobolada dalka ayaa lagu wadaa inay markaas ay helaan roobab markaasi ka sarey heerka caadiga ah ee saddexda bilood ee soo socda sida markaas lagu sheegay saadaasha ay soo saartay waaxda saadaasha hawada ee dalkani kenya maalintii isniinta shalay ahayd marka laga reebo highland west dhegeystal ee rift valley harada victoria basin bartamaha iyo sidoo kale koonfurta rift valley halkaas oo laga filayo in roobab ay ka da-aan sebtembar eh, laga daayo in- laga doonayo inay markaasi ka da-aan sebtembar bishii ina soo dhaafin inkastoo laakiin ay aada u yiraan dhowr goob gobol oo dalka ayaa la filaya in roobabku eh, markaasi ka bilaabmaan ama ay ka curtaan inta u dhexeysa toddobaadka labaad ee saddexaad ee oktoobar ee sanadkan dhegeysa labada kun saddex iyo labaatanka xerada victoria bartamaha iyo weliba qeybo ka mid ah koonfurta rift valley west rift valley highland xeebta waqooyiga waa xeebta iyo sidoo kale waqooyi bari kenya iyo sidoo kale inta badan dhulka ka hoose koonfurta bari ayaa markaas laga yaabaa inay helaan roobab ka sarreeya cilciis ahaan bishan dhigeysa oktoobar hadda socoto qeybaha waqooyiga galbeed ee dalka dhulka hoose ee koonfurta bari sida kajiado iyo weliba koonfurta rift valley qeybaha narok waxay markaas u badan tahay inay markaas helaan roobab dhexdhexaad ah kenya mets waa metrology ayaa markaasi ku buurisay in beeraleyda inay markaasi ka faa'iideystaan fursadaha ay markaasi ku kordhiyaan tacabka beeraha iyo weliba deeqa si ay markaas si buuxda uga faa'iideystaan kororka ro- dabcan robabkan la filayo ee el nino dhanka kale khabiirada markaasi cimilada ee markaasi ka digay in daadad xoogan ay markaasi ka dhici karaan dhulka hoose ee gobolada waqooyiga dhageystayaal ee waqooyi bari dhulka hoose ee koonfurta bari go- waa dabcan gobolka xeebta qeybo ka mid ah gobolada dhexe iyo weliba koonfurta rift valley iyo weliba dhulka markaasi magaalooyinka ah, dabcan magaalooyinka oo aan markaasi waa meelaha joogooda uusan sare uusan sareynin ama hoose hog ku jiraan sheegeen inay dhibaato markaas laga yaaba inay kasoo gaarto haddii markaasi biyo badan ama biyaha ama fatahaadaha ay bataan dadka deegaanka waxaa markaas lagu talinayaa inaysan hoy markaas ka raadsan geedaha hoostooda ama meelaha birta ah dhegeystayaal ee oo- dhirta dhegeystayaal ee meelaha markaas ay ku badan tahay dan- danabku sida markaas harada victoria basin iyo weliba qeybaha galbeedka dalka gaar ahaana kisi kisumu nandi kakamega iyo bungoma socdaashu ugu dambeysay ayaa timid maalmo un kadib markii adeega met metrology metrological dhegeystayaal ee kenya uu aqoonsaday dhowr aag oo markaasi ku yaal galbeedka kenya oo laga cayaabo inay fatahaado oo ay markaasi ku jiraan nyakech nyando meelaha hoose ee webiga nzoya gacanka winam iyo sidoo kale meelaha hoose webiga sand cimiladu dabcan waxay markaasi ku boorinayeen kenyaanka inay markaasi ka digtoonaadaan maadaama elnino uu soo laabanayo soo laalaabto sanadkan ama uu sanadkan uu soo laabanayo taasoo dhacdo dhacda saddex ilaa iyo shan sano sano mar un sabab rabab iyo weliba fatahaado badan oo dhaca oo markaasi u wato inta badanna waxaa markaasi wadanka laga xasuustaa inay ka dhaceen xasuustii ugu yaraan waxa dabcan ugu xumeed ee markaasi alino ka dhacda kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ilaa iyo labadi kun iyo lixdii sida warbixinta elnino sida warbixinta markaasi kuwa loo yaqaana dhegeystayaal kenya meteorological departments ay soo saareen kuna sheegeen in hadda digniin xoogan looga jeedin laakiin dadka isweydiinayaan sida arrintan markaasi looga baaqsan karo oo sidoo kale cid waliba markaasi isku diyaarin karto sida loo badbaadin karo dadka haddii markaasi ay dhacaan iyadoo la saadaalinayo sida horaan ay ku sheegeen qaybta markaasi hawada ama qaybta markaasi saadaasha hawada ay ku sheegeen kenya in laga yaabay bishii aynu soo dhaafnay inay markaasi roobab xoogan ka dhacaan wadanka laakiin maysan dhicin waxaa laakiin ay sheegayaan in sanadkan gudihiisa laga yaaba inay dhacaan hadda bishan socoto oktoobar iyo novembar ayaa laga leeyahay ama december ayaa laga yaabaa inay sidoo kale dhacaan oo robab xoogan waqtiluba laakiin dadka laga leeyahay ama laleeyahay wayna fiijignaan iyo taxadar xoogan ay ku jiraan ay ku aadan bal inay dhaqdhaqaaqa waqtiyada robabka ay da-ayaan inay si dhow la socdaan dadka ayaa hadda sidoo kale la wacyigelinaya oo laga leeyahay waa inay taxadar xoogan sameeyaan meelaha markaasi dhibaatada ah inta badanna ee robabka mihigaanka intay ka dhacaan ama robabka waa meelaha markaasi dhalka asalka ah ama roomanaha dhegeystayaal oo laga yaaba fatahadaha inay kusoo bataan ee ka mid ah dhegeystayaal waqooyi bari dalkani kenya bartamaha ayaa sidoo kale ka mid ah nairobi ayaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal inta badan meelaha cabsida laga qabo in ay markaasi robab xoogan ka dhacaan oo inta badan sida horen ama caadada nooga bartay kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii sida warbixinta iyo weliba waa warbixinta markaasi looga diyaariyey loogana hadlay balfataahada iyo dhibaatada markaasi keeni karto waxaa sidoo kale laleeyahay waxaa laga yaabaa inay burburiso beeraha ama dhibaato burbur xoogan ay ku keento wadooyinka sidoo kale meelaha markaasi dhumaha dhegeystayaal ee biyaha ama wasaqa markaasi qaado ayaa iyagana tilmaa lagu sheegay inay hadda laga doonayo inay markaasi la nadiifiyo dhegeystayaal waa siwejka dhegeystayaal oo laga leeyahay in markaasi iska kaashanaan dowladda dhexe iyo sidoo kale kaawntyada si arrintan cid waliba markaasi looga feejignaado wasaqa ama qashinka dhegeystayaal meelaha markaasi lagu daaday wadoonka laga aruuriyo laga qaado si ay wax walba howsha ugu fududaato sidoo kale biyaha ay si toosa u moodaan haddii markaasi ay dhacaan rabab mahigaana hadda waxaa markaasi laleeyahay dadka inay taxadar iyo fiijignaan xoogan mar waliba sameeyaan iyadoo wax walba isbedeli karaan dhici karaan wadamada markaasi hadda rababka xoogan ay ka socdaan ayaa lasoo tabiyey dhegeystayaal sida hadda ugu dambeysay libiya oo dad dad tiro badan ay ku dhammaadeen rabab halkaasi ka dhacay iyo weliba daadad xoogan taasoo lagu aanayay inay tahay midii ugu xumeed uguna khasaaraha badneed kumanaan qof markaasi ay ku dhinteen dhegeystayaal waana dhibaatada iyo saameynta iyo xaaladaha dhegeysta laga yaaba xitaa wadanka inuu ku keeni karto laakiin digniin iyo feejignaan ayaa markaas dadka looga digayaa inay sameeyaan si ay dhibaatada iyo xaaladan dadkaysan u fududaysan sidoo kale u sahlashan waqooyiga hadda markaas aan dhegeysta aan ka hadlayna gobolka waqooyi bari dabcan gobolka waqooyi bari ayaa laleeyahay dhegeysta ayagana inay markaasi qeybe markaasi ka tahay meelaha marka loo fiiriyo xaaladda iyo dhibaatada ay markaasi ka dhacaan maxay tahay waxyaalaha markaasi ka dhacay daadadka ayaa kamid a dhegeystayaal xoogan ee ka dhici kara dhulka hoose gobolada waqooyiga waa gobolka waqooyi bari oo adiga haddaad ku sugan tahay dhegeystayaal ayaa meelaha sidoo kale ka mid ah inta badan ay ka dhici karaan ama sidoo kale fatahaado xoogan ama daadad xoogan ay ka dhici karaan dhulka hoose koonfurta bari waxaa sidoo kale kamid gobolka xeebta ayaa sidoo kale kamid qeybo kamid a gobolada dhexe koonfurta rift valley iyo sidoo kale dhulka markaasi aan markaasi joogooda aada u sarreyn ayaa kamid ah dhegeystayaal in ay dhibaatada iyo xaaladahan ay ku reebto wadanka haddii aan markaasi waqtigan aan laga baaqsanin sidoo kale taxadarka la muujin waxaa sidoo kale celcelisahaan dadka dabcan waxaa celcelisahaan la sheegaya inay joogooda ka sarreyn karo oktoobar ee hadda markaasi socoto laga yaabaa inay sidoo kale sida markaasi la rajeynayay ama sidoo kale qeybta markaasi saadaasha hawada ay rajeynaysay inay wax badan ay isbedeli doonaan waxay hadda tilmaamaysaa in sidaa la rabay hadda wax wa isku bedbedelayaan oo dabcan lagu sheegayo cimilada oo isbedbedelayso iyo sidoo kale saameynta cimilada ay ku keeni karto roobka iyo sidoo kale fatahaadaha waxaana hadda sheegaysaa in arrintan dhibaatadeeda iyo xaaladeeda markaasi ku keeni karto dhibaato xoogan dhegeysta marka lagamarkii laleeyahay ay laga yaaba hal mar inay rababka ay soo da-aan sidoo kale ay kala joogsi ama ay kala joogsan waayaan meelaha dhegeystayaal sida shubabka ayaa ka mid ah meelaha inta badan dadka ama waa dabcan agaaraha degan sidoo kale webiyada ayaa laga yaabaa inay markaasi qarka soo jabsadaan laga yaabaa ina sidoo kalena ay biyaha isku biirsadaan dadkana baraka xoogan ay ku imaato hadda waxaa looga fadhiya laleeyahay sida markaasi xaaladan iyo waxyaalaha dhibaatadan looga hortegi karo cid waliba inay figjinaan u yeelato sidoo kalena maanka ay ku hayso in elnino ay jirto dhegeystayaal sida waxaa u taqaani jirtay deersi biyo badan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi dhegeysanaysaan dhegeystayaal w w w star f m co k halkaas sidoo kale applicationka apka star f m na halkaas aad kala socon karto soo dejisan karto dhegeystayaal wax walba halkaas aad kala socon karta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bar sagaalkii subaxnimo waxaa maqli doontaan warixii dalkii dibadda naga soo gaaray saaxibada nairobi iyo nawaaxida ku sugan waxay naga dhegeysanayaan hal eber shan dhibic sagaal kuwa mumbaaso waa hal eber saddex dhibic shan gaariso dhadhaab xeryaha qaxootiga tanaarifa masalaan iyo faafi waa sagaashan toddoba dhibic xal dhegeystayaal wajaari habasweyne oo sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xawsuufta baniisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho iyo idaacadahu bahda wadaag sunanahay waa sagaashan toddoba dhibic cibar isyelo balanbala meeru madogaashina dhegeystayaal waa hal eber laba dhibic saddex marsaabid mooyaale xuduud ethoobiya waa sideetan toddoba dhibic toddoba w w w dot star f m dot co dot k idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal ay dhegeysanaysaan oon isku soo laaban doonaa qodobo kale ayaa miiska noo saaran dhegeystayaal ee arrimaha gargaarka biniaadamnimada dhegeystayaal halkaasaan kaga baxno warbixinta elanino ee weliba saadaasha markaasi laga hadlayo iyo waxyaalaha laga yaaba inay isbedeli karaan waqtigan dhegeystayaal ee hadda digninada kala duwan la dirayo star f m ayaad dhegeysanaysaan bal markan dhegeystayaal aan soo qabta mid kamid adayga qeybta barnaamijka intaan qodobada kale ee qarhayadaha qaramada midoobey soo saareen aan gudaha u siiyey dunida way tallaabsatay oo waxaa la joogaa dunya casri ah adeega internetka waxa uu noqday mid aan marnab laga maarmi karin waayo waxaad markaasi ka faideysan karta adeegyada markaasi kala duwan markaad haysato internet sidoo kale waxaad ka helaysaa adeegyada adeega kuu qaaska inaad filimada iyo asxaabta kala duwan markaas aad kula hadasho adeega youtube-ka ayaad wax walba markaasi aad kala u baahantaha ad ka helaysa waana jaamacad bilaasha oo ka faaideysan karta dhegeyste dhegeyst ma leedahay telefoon casria internet ma isticmaasha waxaan oola jeedaa markaasi inaad ka booqato youtube-ka ood ka daawato muuqaala diin iyo weliba kuwa kale wax ku oola haddaba safaricom waxay markaasi kulada ka faa'ideyso adeegan internetka si aad u hesho waxyaba fara badan oo aad u baahan tahay gaar ahaana ka faa'ideyso shabakadaha muuqaalada markaas laga daawaday qeybta youtube-ka qof walba kamid ah macaamiisha safaricom waxay markaas uga faa'ideysan karaan adeega internetka xirfadaha cusub ayaad markaas ka baran kartaa sida xablaha ay markaas idinka bartaan cunada karinta haddii markaas odayga ay ku wareersan tahay mise ay kaaga wareersan tahay qiimata cunada youtube-ka ayaad gelaysa halkaas aad ka baran kartaa qaraca xidig shan afar afar afar geys star five four four hash waxaaba intaasi kuusii dheer inaad markaad iibsato inaad iibsa iibsanayso adeega data bundle safaricom waxaad helaysaa shan boqol oo dheeraad oo mb ah markaa ha ka walwalin sheekada ayaa idhaaftay iyo sidoo kale wararkii lama socdo haddaba safaricom waxay markaasi kulada ka fadiyeysa adeega internetka si aad u hesho waxyaba fara badan aad inta badan ud baahan tahay shirkadda isgaarsinta safaricom waxay markaasi ku siinaysaa data bundle bilaasha maanta baqraa xidig shan afar afar afar geesum star five four four hash kadibna xulo adeega adeega markaasi ku anfacaya safaricom qof walba oo kamid ah macaamiisha safaricom waxay markaasi uga fadiyeysan karaan adeega youtube-ka bal ka waran dhegeyste adigoo telefoonka gacanta ku haysa ayaad wax war dhammaystiran helaysaa waxaana ka dhaca duniyada idaafaheeda waaga horeba markaad internet haysatay telefoonka casriga oo ah youtube iyo weliba dabcan youtube-ka oo sidaa doonta ad ugu dhex mashaaxi kartid ma jecesha inaad muxaadaro gabeeyo waxyaabo kala duwan aad ka daawateed internetka waxaasoo kamid waxaa dabca ka mid a dhegeysanaya in gabdhaha sidoo kale ka baran karaan karinta cunnada noocyada kala duwan ilan xaajiga cunno macaan iyo kaaga fadhiya kaa doonaya dhegeysan sidoo kale waxaa kuusii dheer isqurxintii cilaankii aawe oo sidoo kale laga yaaba inaad ka macaashto ama sidoo kale ku shaqaysato intay iskuullada xiran yihiin jaamacadaha kulajyada furan yihiin oo waxbarashada ay socoto dhegeystayaal asagana halkaas aad kala socon kartaa cashiro baradan ayaa halkaasi kasii muraajaceysan kartaa ka heli kartaa iyo sida cilmi kororsi dhegeystayaal waxaasoo dhan waxaa kuu sahlaysaa shirkadda iskarsinta safaricom iyo qeybta markaasi youtube-ka keli waxaa lagu leeyahay booqo star five four four hash xidig shan afar afar afar gees star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaaloo ku mahadsantiin dhegeysiga anigoo ah yuusuf bakad ayaa barnaamijka dhegeysanina socsiinay arrimaha gargaarka binaadinimada saaxiibayaal ilaa barnaamijka tobanka barqimo ayuu noo sii socon doona hadduu eebaha idman barkan balaan fiirina qaramada midoobey iyo waxyaalaha markaasi kala duwan ay kaga hadlayaan ama sidiirada ku saarayaan warbixinada qaarada afrika dunida sidoo kale weliba wadamada carabta afrika ayaan markan markaasi fiirinayna dhegeystayaal inka badan ilaa iyo koob iyo toban kun lix boqol oo caruur ah ayaa markaasi ka tallaabay badda dhexe ee mediterrianka una tallaabay talyaaniga iyagoo markaas waalidkooda ama masu- mas-uul oo si mas- oo cid markaas mas-uul ah isan ayla ayla socnin sharci darre ayna sahay ee sharci darre ay tahay isanin inta u dhexaysay janaayo ee bi- sanadkan dhigaysa labada kun saddex labaatanka iyo weliba bartamihii sebtembar labada kun saddex iyo toban- saddex iyo labaatanka tani waa koror boqolkiiba lixdan marka la- loo barbar dhigo isla muddadaasi sanadkii hore halkaasoo ku dhowaad ilaa iyo toddoba kun laba boqol oo caruur ah oon markaas lala soconin ama kala maqan ay markaasi sam- sameeyeen isqoys halis ah waa isgoys halis ah dhegeystayaal ama sidoo kale ay kala kala gooyeen ama kala ridoobeen jasiirada waa jasiiradda lampedusa oo ah jasiirad yar oo ku taala koonfurta talyaaniga ayaa inta badan ay marinka ugu horeeya ay galaan wicitaanka dal dabcan dadka magangelyadoonka badbaadada iyo weliba fursadaha yurub tirada soo garootiga ayaa markaasi kor u dhaaftay bishan dhegeystayaal iyadoo afar kun sideed boqol oo qof oo ay yimaadeen hal maalin keliya caruurta keligood qaadata safaradan foosha xun waxaa inta badan lagu maleey dabcan loo maleeyaa doom- dabcan loo lo- dabcan soo raacan doomo lagu buufiyo ama doonyo markaasi kalluumeysiga iyo oo markaas wax walba eh, ka dhici karo oo cariiri ah oo markaasi ku habbooneyn xaaladaha cimilada xun ee hadda markaasi badda ka taagan qaarkood waxaa markaas la dhigayaa meesha lagula hayo markabka qaarna waxaa markaas la saarayaa doonyo birta gaa dabcan g- g- qaarna gaar ahaana khatar ku ah markaasi socodka dhegeysa laanta gobolka oo dhan isku- isku- isku dubridda iyo weliba awoodda samada bixinta iyo weliba gu- gu- gubidda kuf- waa dabcan waa ku- waa ku- waa- waa in markaas gu- waa in laga gudbo oo waa sh- waxay markaasi badda marka la dejiyo laga de- laga dejiyaa khataro fara badan oo ama laga deeriyaa khataro fara badan ee caruurta inta badan ay lasoo kulmaan marka ay gudbaan waxay sidoo kale la kulmaan dhibaato iyo xaalada iyo weliba cimilada oo sidoo kale aysan la qabsan karin dagaalada colaadaha rabshadaha iyo weliba faqriga ayaa ka mid ah sababaha markaas ugu weyn ee keena caruurta ee kasoo qaxayso dalalkooda keliya waa kuwa markaas afrike cad- cadeymaha la helay ayaa muuj- markaas muujinaya in caruurta aan markaas lala socon ay halis ugu jiraan tacadigii weliba xadgudubyada marka mar kasta oo ay ku guda jiraan socdaalkooda iyadoo gabdhaha caruurta kasi- kas- dabcan kasoo jeeda qaaradda afrika saxaraha ay ka hooseeya yihiin kuwa ugu badan ee la kulmaan xadgudubyada galmada dhegeystayaal iyo sidoo kale sida doonto in laga yeesho intii u dhexaysay bilii juun agosto sanadkan dhegeystayaal ugu yaraan sagaal boqol sagaashan waa sagaal boqol iyo sagaashan qof oo ku jiraan caruur ayaa markaasi dhintay ama la waayay iyagoo isku dayay inay markaasi ka gudbaan bartama- waa badha- waa bartamaha badda ee mediterraneanka tirada oo saddex jibaar matay isla muddadaasi xig- xagaa- dabcan xagaagii hore aynu soo dhaafinay ugu yaraan saddex boqol saddon iyo afar qof ayaa naftooda markaasi ku waayay qaar badan oo ka mid ah maraakiibta oo ku burburay ma jirto cid markaasi ka badbaaday dhammaan ay ku wada qalimeen oo ku wada dhinmeen oo ku dhinteen qaar badanna lama diiwaangelin oo lama garanayo heebtooda iyo halkay kasoo jeedaan balse waxay taaganyihin keliya afrikaan taasoo ka dhigaysa tirada dhabta ah ee dhaawacay iyo dhaawacyada markaasi la badbaadiyay iyo sidoo kale inay markaasi u gudbaan xagga dhanka kale ee u socdaan sida jasiiradda lampedusa ee qaaradda yurub caruurta ka badbaada safaradooda waxaa marka hore lagu hayaa xarumaha loo yaqaano hotspot ka hor inta markaasi aan loo gudbinin Eh, dabcan tas- eh, waa tashiil- waa- waa tasxiilidda ee q- qaabilsan qeybta markaas inta badan ee xaj- waa xi- waa xidhiirada qaramada midoobay iyo wadamadaasi dhaqdhaqaaqyadooda iyo sidoo kale diiwaangelintooda in ka badan koob iyo labaatan kun toddoba boqol oo caruur aan markaas lala socnin talyaaniga oo dhan ayaa markaasi hadda ay ku jiraan taas halis dabcan waa helidaanka noocyadooda kale marka loo eego kun toddoba boqol waa toddoba iyo to- waa toddoba iyo toban kun toddoba boqol oo sano ka hor eh, waa dabcan waxaa hadda markaasi dhacayo inta markaasi la diiwaangeliyey oo sidoo kale tiradooda marka loo fiiriyo ee hadda cawaaqib iyo xaalad adag markaasi ka haysato badha waa badda mediterraneanka waxay markaasi noqotay xawaalo caruurta dhegeystayaal iyo mustaqbalkooda ay markaasi ku dhintaan dhegeystayaal iyo weliba kuwa markaasi ka macaashayaan ay cuqubo markaasi kaga helayaan dhibaatada ba-an ee soo gaarta caruurta maga- dabcan magangelya waa magangelya doonka iyo badbaadada markaasi ka raadsana yurub waa natiijada doorasho dabcan doorashada dabcan doorashada siyaasadeed iyo weliba nidaamka socdaalka ee markaasi jibay ayay tiri regina diminisk agaasimaha gobolka unicef ee yurub iyo sidoo kale bartamaha asia iyo iskudubaha gaarka ee waxqabadka qaxootiga iyo weliba soo galootiga yurub aqbalaada jabcilinta dhegeysanaya markaasi tur- ka ka turjumaysa yurub oo dhan ee taageerida caruurta iyo weliba qoysaska doonaya magangelya doonka iyo badbaadada ee kordhaya joog- waa dabcan waxay sii kordhaysa joogitaanka iyo weliba gargaarka caalamiga eh markaas lagu taageerayo dalalka ee markaas la kulmaan dhibaatooyinka badda bad- oo dhibaatooyinka badan ayaa si baan loogu baahan yahay si markaas looga hortago caruurta badda si silac ah markaas kusoo gelayo iyadoo wadamadooda lagu taageerayo waxna lagu siinayo iyadoo loo raacayo sharciga caalamiga iyo weliba heshiisyada xuquuqda caruurta waa xuquuqda caruurta unisef waxay markaas uga baaqaysaa in dowladaha iyo weliba bixiyaan dariiqada ammaan oo markaas sharciga oo mangeli doon ah hubi oo dabcan in la hubiyo in caruurta oo markaas lahayn carumo waa dabcan lagu hayn xarumo xiran in la xoojiyo nidaamka ilaalinta caruurta qaran si loo ilaaliyo caruurta tahriibayaasha iskudubaha dabcan gubidda waa iskudubaha iyo weliba bixinta hubinta dabcan sida deeqsinimada ku jirto laga doonaya sidii wax loogu qaban lahaa laguna yareen lahaa dadka soogolotiga ee weliba caruurta ugu badan kuwa markaas la badbaadiyey oo laga doonaya in ayagana markaas la dejiyo sidoo kalena lagu hayn goob xira oo markaas loo furo wado ay wax loogu qaban karo laguna caawin karo dhiwigisyaal caruurta markaas qaaradda afrika kasoo baxayo dood socotay oo u dhexeysay baarlamaanka yurub iyo sidoo kale wadamada xubnaha k a u oo markaas ku saabsan heshiiska socdaalka iyo weliba magangeliyada ee a u oo waxay markaasi soo bandhigeysay fursad adag oo deg deg ah oo markaas lagu xaqiijinayo laguna taageerayo mabaadi'da ilaalinta caruurta ee muhiimka oo dabcan tan muhiim u noqonayso weliba horumarinta qaabka markaasi siyaasadeed ee qeybta yurub waa xadgudubyada badan ee xuquuqda caruurta ee wadamada markaasi loo dhoofinayo ama kasoo baxayaan ee markaasi sheegeen inay tahay dhibaatada iyo xuleedaha waa culeysyada markaasi ka taagan qaaradda africa imitaanka dabcan waa markaas waxay ku sheegeen inay tahay mid markaas hadda mashruuc markaasi ka dhigayso hanaanka dhegeystayaal ee xaalad waa qaaradda markaasi yurub unisef waxay sii wadaa shaqadeeda oo ay markaasi ku taageerayso dowladda xubnaha markaasi ka xoojinta nidaamyada weliba taageerada bulshooyinka ee aan asal ahaan kasoo jeedin wadamadaas yurub kahortegida waa dabcan kahortega iyo weliba yaraanta khatarada caruurta ay la kulmaan marka ay guurayaan oo ay siiso taageero iyo weliba adeegyo loo dhan yahay dhammaan caruurta iyadoo aan markaasi loo eegin xaaladahooda sharci ama waalidkooda jasiiradda lambadusa unisef waxay markaasi ku bixisay adeegyada ilaalinta muhiimka oo ay ku jiraan caafimaadka dhimirka taageerida nafsiga iyo weliba xiritaanka macluumaadka iyo weliba dabcan gudbinta adeegyada gaarka shaqadan waxay markaasi taageert ama ka taageeraysa dabcan agaasinka guud ee socdaalka iyo weliba arrimaha gudaha ee komisharka yurub ee home taasoo qeyb markaasi ka mashruuca ilaalinta haddaba dabcan waxaa laga hadlaya waa xogta ku saabsan dadka dhintay ama la waaye ee isku dayay inay markaas u gudbaan marin ama ka gudbaan marinka socdaalka badda mediterraneanka ayaa ka mid ah mashruuca muhaajiriinta maqan ee i o m a hadda markaas raadinayso iyo weliba halka markaasi kasoo kaceen kasoo baxeen iyo doomihii ay soo raaceen xogta tirada caruurta aan lala soconin weliba kuwa kala maqan ayaa markaasi la helay sida wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda talyaaniga ay sheegtay xogta ku saabsan tirada caruurta oo markaasi lala soconin iyo weliba kuwa kala maqan ee ku jira xarumaha soo dhaweynta waxay markaasi kamid tahay wasaaradda shaqada iyo weliba arrimaha bulshada ee dowladda talyaaniga taasoo hadda isxilqaamayso waa kuwa markaas loo yaqaana social affairs waxay markaasi sheegaysaa in isxilqaan xoogan ku samayn doonto laisku raadin doono waalidiinta iyo weliba caruurta kala maqan si markaas ay isku helaan laakiin qaramada midoobey weliba hayadda socdaalka i o m ta iyo hay-adda markaas caruurta u qaabilsan unisef waxay hadda leedahay in markaas aansan lagu mashquulin sidoo kalena loo siiyo iyadoo lagu xirayn waalidiinta sidoo kale diiwaangeliyo meel la dhigo caruurta oo halkaasi waa nolosha halkaas ay kala halan qaadaan sida warbixinta ay tilmaamayso waxaa hadda markaas la difaacaya nidaamka ku haboon nidaamka saxda ah ee hadda laiskaga kaashan karo sida loo badbaadin karo caruurta dhibaatadii xaaladaha iyo xadgudubada markaasi kala duwan ay badaha kala kulmayaan dhegeystayaal tiradan way badatay sida warbixinta qaramada midoobey ku sheegayso hay-adda socdaalka waxay ku sheegtay in tiro aada u badan ay ku dhimaadeen sanadkan gudihiisa kasoo bilowta covid sanadkan gudihiisa bilowgiisa bisha koowaad ee janaayo ilaa iyo sebtembar bishaynu soo dhaafnay shalay oo markaasi lagu tilmaamay tiro aada u badan inay ku dhinteen uguna qiyaasay boqolkiiba lixdan korarka inay hadda sare usii kacayso koob iyo toban kun wax markaasi ay ku sheegeen qiyaas dabcan waa koob iyo toban kun lix boqol oo caruur ah ee markaasi ka tallaa badda ee dhexe ee mediterraneanka ee ku taala talyaaniga iyadoo waalidkooda ama wax mas-uulka ah aysan jirin ay u gudbeen dhegeystaal bartamihii inta udhexeysay janaayo iyo sebtembar korarka ayaa sare usii kacay sidoo kale ku dhowaad caruur ayaa markaasi waxay sheegeen in ay la waayay aiden iten afar kun sideed boqol dhegeystayaal oo qof oo ka yimaadeen hal maalin dabcan hal maalin keliya in markaasi la waayay inay markaasi badda ku qaramatay ama inay doomihiina degtay iyo si kale waxay tahayba in markaasi la waayay waxayna hadda markaasi sheegayeen in nidaam walba lagu raadin doono caruurta dhibaatada markaasi ka dabcan ka haysato weliba kuwa kasoo baxayo kasoo kacayo imaanayo sida wadamada yurub weliba qaaradda afrika inta badan u badan yihiin boqolkiiba siday tilmaamay hay-adda qaramada midoobay waxayna hadda arrimahan ay ka cadhaysanayaan waa wadamada markaasi yurub ee kuwa a u da sidee xaaladan iyo arrimahan ay markaasi ka oran karaan mise ay ka dhigi karaan laguna yareyn karo xaaladda wadanka dabcan waa xaaladaha markaasi badaha ka taagan ee caruurtay hadda kow dhibaato xoogan ay ka haysato star f m codka gobolka qoybir ee dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa ku mahadsantihiin dhegeysiga saaxib iyaalo waana mahadsantihiin saaxiibada meel walba ay joogaan oo naga mahad celinaynaa dhegeyste shukran ayaan leeyahay bal markan qodobo kale ayaan fiirin doonaa dhegeystayaal bal lix iyo toban kun ayaa markaas ayagana barakacay sida markaas hay-adda qaramada midoobe ku sheegayso warbixin u dambeysay lasoo saaray laba maalmood ka hor waxaa hadda laga hadlaya bal xaaladda wadamada sida waa wadanka libiya waxaa isbedelay iyo halka wax markaasi marayaan iyo sida wadanka markaas hadda uu noqday mustaqbalka dhegeystayaal waxaa laga hadlaya dhegeystayaal wadanka libiya waxaa laga hadlayo oo diradda la saarayo xaaladda wadanka libiya horaan burbur iyo qas iyo weliba dhibaato xoogan oo ka taagneed ayaa hadda waxaa markaasi ka dhiceen fatahaado aada u badan in ka badan lix iyo toban kun oo dabcan waxaa laga hadlaya dadku weyn maaha balse hadda diradda marka la saaraya caruurta lix iyo toban kun in ka badan lix iyo toban kun oo caruur ah ayaa markaasi ku barakacay waa bariga libiya kadib duufaantii ugu dhimashada badneed ee africa ee taariikhda la diiwaangeliyey hadda unisef ayaa ka digtay dabcan dhibaatada iyo xaaladaha maanta markaasi ka taagan wadanka libiya ladnaantuna bulshada ee nafsiga dabcan nafsiga ee ayaa dabcan halis ugu jirtaa caruur badan oo kale ayaa markaasi saameysay la-aanta adeegyada muhiimka ah sida markaasi caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale biyaha dabcan biyo nadiifa iyo faye dhowrka duufaanta daniel ayaa markaasi ku dhifatay bariga libiya tobankii sebtembar waxayna markaasi ka digtay ama ku degtay waa dabcan ka dhigtay mid daadad iyo weliba burbur bahsan soo gaartay derna albeyd sousa almarj shahad taknis baat talmeyta barsiis tokra iyo sidoo kale albayar qaar ka mid a qoysaska soo barakacay ayaa lagu martigeliyay iskuullo unisef waxay ay la shaqeyneysaa maamulka iyo sidoo kale howlgal oo halwadanadeeda tan iyo bilowgii masiibada si ay uga jawaabto baahida baahiyadaha deg dega ee caruurta markaasi qoysaska ku nool meelaha markaasi dhibaatada hadda markaasi ka taagan tahay markay aafooyinkan dhacaan caruurta had yo jeer waxay markaasi ka mid yihiin kuwa ugu nugul ayuu yidhi adel cort agaasimaha gobolka unisef ee bariga dhexe iyo waqooyiga africa ee hadda kasoo laabtay booqasho uu ku tegay albayd ee idarna waxaan aragnay dhibaatada ugu xun ee dadka ay horey uga qaateen caruurta iyo qoysaska waxaana la kulanay qoysas daldaaladhacayaan culeyste fara badan ee nafsiyan ee aadwaa xaalad markaas aada u sareyso waxaana la hadalnay caruur aada u dhibaateysan qaar badan oo aan markaasi seexan oo aan awoodin inay markaasi indhaha isgeliyaan oo sidoo kale ay ciyaaraan xasuusta wixii dhacay ayaa weli kusii jira riyooyinkoodii iyo weliba fikradoodii caruurta hadda waa waktigii diradda la saari lahaa soo kabashada caruurta oo ay ku jirto taageerida dib u furitaanka dugsiyada bixinta taageerida nafsaaniga iyo sidoo kale dayactirka xarumaha daryeelka caafimaadka iyo sidoo kale soo celinta nidaamyada biyaha masiibadaasi ma dhammaan mana ahan inay markaas ilaawaan caruurta denyi oo darna iyo albaad sida uu ku sheegay dhegeystayaal agaasimaha gobolka unisef ee bariga dhexe iyo waqooyiga africa ninka lagu magaabo adil khudurt inkastoo aan weli la xaqiijinin tirada caruurta ee ku jira dhaawacyada haddana unisef waxay markaasi ka cadsi qabtaa in boqolaal caruur oo ay markaasi ku dhintay masiibadaasi marka loo eego in caruurta ay yihiin qiyaastii boqolkiiba afartan dadkaas burbur weyn oo soo gaaray kaabayaasha caafimaadka iyo sidoo kale waxbarashada waxay macno la tahay in caruurta mar kale halis ugu jiraan arqaleynta hor leh oo ku timaada waxbarashadooda iyo weliba dhilac dabcan dilaaca cud- waa dabcan dilaaca curu- cudurada markaasi faafaa dhegeystale dilaaga hadda noqday gobolka oo ay dhibaatadu ka dhacday ilaa iyo boqol iyo toddoba iyo toban ka mid ah dugsiyadaas ayaa saameysay dhibaatada iyo fatahaadaha halkaasi ka dhacay wadanka libiya afar waa burburiyey burburiyey sideetan kalena waa ay burburiyeen dhegeystayaal caruur ah, ka dhashay biyaha ama hada- cudurada markaasi ka dhashay biyaha ayaa waxaa wa- ayaa walaac walaac markaas laga muujinayo soo- walaac laga muujinayo soo tarayso oo ay markaasi ka eh, ugu wacan tahay arrimaha saadka biyaha burbur weyn oo ay markaasi soo gaartay ilaha biyaha iyo weliba shabakadaha bulaacadaha iyo weliba khataradaha wasaqeynta biyaha dhulka hoostiisa markaasi ku jira wadanka libiya derna oo keliya boqolkiiba konton habka biyaha ayaa markaas lagu qiyaasay inay waxyeelo soo gaartay dhegeysta unicef waxay markaasi si firfircooniya u taageeraysaa unicef waxay si firfircooni u taage- u taageertay caruurta beriga libiya ilaa maalinta labaad ee dhibaatada lixdan iyo weliba shan mitar oo tan oo sahay gargaar ah ayaa markaasi la gaarsiiyey goobaha ay dhibaatadu saameysay oo ay ku jiraan sahay caafimaad oo loogu talagalay ilaa iyo konton kun oo qof oo muddo saddex bilood ah xirmooyin nadaa- dabcan nadaafada qoyska oo loogu talagalay ku dhowaad ilaa iyo toddoba iyo toban kun oo qof oo qoys ah shan boqol oo dharka caruurta dharka qo- qowbaha laba boqol oo xirmooyin oo dugsi oo dabcan dugsiga lagu galay iyo weliba saddex iyo- waa s- laba iyo saddex kun oo kiniinyada sifeynta biyaha unicef waxay sidoo kale soo saartay kooxo kaalmeeya ilaalinta caruurta gur- dabcan gurguura iyo weliba taageerida bulshada si ay oo ay u caawiyaan caruurta sida ay ula qabsan lahaayeen dhibaatada shuru- shucuureed ee musiibada ee ku keentay wadanka libiya sidaan sii sii aan sii wadno dadaaladaynu waxaan ka qab waxaan da- waxaan ka qab doonaynaa inaan ka qabsano halka wax ayn aan ka doonayna maanta bu- ku badbaadino waxaan sidoo kale ka codsanaynaa maamulka iyo weliba deeqbixiyaasha inay markaas maalgeli ma- ma- maalgashadaan soo kabashada muddada dheer taasoo ka mid siinayso adkeysi leh oo diiradda lagu saaray caruurta ee raacisay koodhar kadib booqashadii gobolada ay ku sameysay ee fatahaaduhu ay markaasi ka dhaceen dhegeystayaal hagaaga dhegeystayaal bal markan aan fiirino haiti iyo sidoo kale soomaaliya markan waxaan fiirinaynaa dhegeystayaal bal soomaaliya hibo axmed waa hooyo toddobaatan sano jir ah labadeeda gabdhood ee markaasi ay sidato waxay abaartii ugu xumeed ugu dheereed ee soomaaliya kala soo martay ayaa ka warbixinaysa waxay markaasi hadda ka badbaadeen ama sidoo kale dhibaatadii wakhtigii dheeraa ee abaartu gargaar ay ka heleen hay-adda cunada adduunka w f b ugu deeqday waxyaalaha markaasi lacagga kaash ah duniyadan kala bara dhegeysta haman betrevere waa sidoo kale barakac kadib markii uu kusoo cararay rabshado bana dabcan banaan waa banaan waa waa rabshado markaasi ka socda xaafadda oo markaasi kun uu ku noola ee caasimadda haiti ee botw waa waa botu princess hadda waxa uu ku nool yahay hooy ee dabcan ee coosasho waa dabcan docosho ah oo ka samaysan alwaax iyo sidoo kale biro ka samaysan taasoo ku taal xero ay sidoo kale gabaad ka dhigtaan boqolaal qof oo kale meel kastoo aan tegno faqrigu waa na ugaarsanayaa ayuu yidhi haman waa dhib aan markaasi dhammaanaynin in la helo biyo markaasi la cabo maanta aan kula hadlayo sidaas ayuu leeyihiin dhegeysta haddaba tan waxaan isku biirinaya dhegeysta dhibaatada dunida maanta ka taagan ee dadka inta badan ay ka cabanayaan xaaladan waxay markaasi noqonaysaa mid abaar ka sheeganayo mid xanuuno markaasi ka sheeganayaan iyo sidoo kale mid colaado dhibaato isku dhacya ka sheeganayaan meel kasta waa dunida dhegeystayaal dhibaato ayaa ka taagan hibo iyo haman labaduba waxay markaasi dabcan ka badbaadeen maalin maalin dabcan dhulka ho dabcan dhulkooda ay markaasi ka sameeyeen ama dabcan ka taagneyd dhibaato rabshado iyo isbedelka cimilada kuwaasoo si wada jir ah gacan kaga geystay inay kiciyaan qaar ka mid ah xerarka ugu sarreeya ee gaajada adduunka hase yeeshee haiti iyo soomaalidaba qiimeyntu khubarada dhegeystayaal ee dhowaan waxay si dhab ah markaas u tilmaamayaan horumarada sugnaanta cunnada sababtoo isku jira dabcan laba isku jira dartood oo ay markaasi ku jiraan gargaar cunnada ee qaramada midoobay waa hay-adda socdaal waa hay-adda dhegeystayaal u qaabilsan cunnada adduunka w f b ee taageeridda ay biniaadamada ku bixiso hadda kafaa'iidaysigaasi waxaa halis ay u yihiin inay markaasi ka furmaan labada wadan dhegeystayaal iyadoo maalgelinta caalamiga ah ee hoos u dhacday ama hoos uga dhacday hay-adda qaramada midoob u qaabilsan cunnada adduunka w f b weliba waa howlwadanayaashu waa howlwadanayaashu taasoo n dabcan nagu qasabtay inaan joojino gargaarka malaayiin qof oo nugul oo aan sii jirnay dhibaatooyinka gaajada ee haiti waa mid markaasi la arkin aan la arki karin lama maqal lamana hadlin ayay tiri agaasimaha fulinta ee w f b kendi maknin dhowaan iyadoo kor markaas u qaadayso qaylo daan ku saabsan soomaaliya halkaasi afartan iyo saddex kun oo qof oo ay markaasi ku dhinteen sanadkii hore abaar darteed waxayna markaas aragnay makin ayaa tiri iyadoo ka hadlayso dalka geeska afrika si dirqi ah uga hortegay macluusha waa tartan ka dhan ah waaga wakhtigan dhegeysa la doonayo sidii wax looga qaban lahaa qaaradda afrika iyo sidoo kale haiti waa raalli hadal soomaaliya iyo haiti tallaabo ka mid ah masiibooyinka malaayiin soomaali ah sida hibo ayaa aada u fahmaa waxa ay markaasi la macno tahay in markaas ay ku noolaato tallaabo ka hor dabcan masiibooyinka hadda markaasi soomaaliya ka dhacayso iyo waxay markaasi lasoo kulantay kadib markii abaar ay markaasi ku dhufatay xoogan iyo xoolahoodii ay ka laayeen kana baabeen saddex sano kor ka hor iyadoo markaasi gabdhaheeda waxay markaasi boqol iyo toddobaatan kilomitr usoo lugeeyeen gurigooda dhexe ee soomaaliya ee caduun dabcan ilaa xerada markaasi ay markaasi ay doonaysay nolosheeda inay ku daryeesho iyo caruurteeda ay markaasi ka urursan yihiin dabcan cooshado ee ka samaysan cooshadaha aqalo ay markaasi ka samaysan yihiin jiingado oo ku yaala meel cidlaa waxaan joogi jirnay anagoonan wax cunin maalmo ayay dib u xasuusatay safarka wayna waana gaajoonaynay markaan halkan nimin wax yar oo keligaan helnay waa dhibaato ay markaasi maskaxdeeda kusoo noqnoqonayso hooyo hibo sanadkii hore ee labada kun labaiyo labaatankii iyadoo ay socdeen colaado iyo weliba abaaro soomaaliya dhammaan dabcan waxaa markaasi dhammaanad lahayn ayaa kor ukaad oo dabcan qurka xoogan ballaaran laga dareemay qeybta markaasi biniaadinimada lagu guulaystay in lagu fogaado sida looga fogaan laha macluusha ee markaasi wakhtigaasi la saadaalinayay bilihii december ee lasoo dhaafay w f b hay-adda cunnada adduunka u qaabilsan waxay markaasi gargaar cunno ah gaarsiisay ilaa iyo afar dhibiyo toddoba milyan oo qof ah ama in ka badan rubcud dadweynuhu halkaasi ku dhaqan gurmadkii aan hore loo arag ayaa sheegay in natiijooyinka khubarada in la sii daayo bishan oo markaasi loo yaqaano isku dhafka dabcan habka beddelka cunnada ama i b c wejiga ayaa muujinaysaa tirada gaajada ee aadka u daran ee soomaaliya ee hoos u dhacday inkastoo ay weli dabcan marayso heerka ugu sarreeya ee tobanka sano ibo iyo qoyskeeda taageerada lacageed ee hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cuntada w f b waxay markaasi noqotay nolosha ka hortegidda gaajada xerada daryeelka halkaasoo dadka barakacyaasha ay u haystaan fursado yar oo ay ku shaqaystaan ama ay cunno ku abuurtaan dhegis mise ku iibsadaan wax walbo waxaanu ku iibsan doonaa waxaan doona ayay tiri iyadoo la hadlayso hay-adda qaramada midoobe cunada adduunka w f b lacag toddobaatan oo u s d ama lacagta toddobaatan dollar ayaa markaasi lasiiyey qoyska ay heli jireen bishiiba haddaba taageeradaasi way qalashay oo waa la waayay hibo iyo weliba gabdhaheeda ayaa ku jiraan in ka badan laba dhibic shan milyan oo qof oo aan hadda helin gargaarka w f b ee soomaaliya dhaqaale la-aan ogeys waba igama harin hibo ayaa tiri xitaa roobkii dhowaan ka da-ay ayaa jibiyey abaartii daba dheeraatay rajo kuma keenan dabcan kuma keenin oo kuma rajo weyneyn oo kuma haysanin iyadoo xoolihii ayga dhammaadeen marka hore taa beddelkeeduna soomaaliya waxaa la filayaa inay wajahdo daadad markaasi toddobaadyada soo socda ay sababi doontay ifaalada markaas laga bixinayo dhegeysan cimilada ee elino soomaaliya waxay weli si deg deg ah ugu baahan tahay taageerada ayuu yidhi wakiilka w f b ee soomaaliya agaasimaha dalka ee kadri dawluum hadan haddana w f b waxaa markaas lagu qasbay in dadka ka saarto gargaarka cunnada maadaama aanan markaas haysanin lacag aan ku taageerno qof walba oo u baahan ku dhowaad dhegeystayaal dabcan sida warbixinta ay tilmaamis haiti sidoo kale dhaqaale xumi ayaa ku qasabtay in w f b inay ka saarto liiskaga ugu yaraan ilaa boqol kun oo qof oo nugul tirikoobyadaasi kor u kici kara ilaa iyo toddobaatan kun oo dhammaadka sanadkan haddii markaas tabarucaadka loogu baahanya in markaas lagu gudbiyo aanan soo gelin haiti waxaa soo food saartay dhibaato cunno ayuu yihi agaasimaha hay-adda qaramada midoobe w f b jane martin brew oo ka tirsan jasiiradda halkaas oo ku dhowaad kala bar dadku ay gaajo dabcan ku seexdaan waxaan ku dhawaaqay qalidhaan muddo bil ah berlo ayaa raaciyey in jawaabta w f b ee haiti waxaa markaas dabcan la maalgeliyey lix iyo toban boqolkiiba oo keliya laakiin waxaan gaarnay meel xasaasi ah ayuu yidhi qiimeynta ugu dambeysay i b c i b c ee qeybta beelka waa qeybta waa haqabeelka cuntada ee haiti waxay markaas helaysaa waxooga dhegeysta horumarka laakiin sawirka guud waa murugo malaayiin qof ayaa markaas wajahaysa gaajo bahan heerka nafaqadarada caruurta ayaa ah mid markaas laga baxo labaduba waxay markaas sabab u yihiin ama u tahay arrimo ay markaas ka mid yihiin rabshadaha hubaysan hoos u dhaca dhaqaalaha iyo sidoo kale robabka oo duban markaasi daahay haman privet kubana cusuble isku darka ducsunta dabcan iskuma dabcan waa qaybta markaasi qaybta markaasi argagixisada burcadda iyo sidoo kale argagixisada xaafadihiisa carifo felices ee ku taalo pag princes ayaa dhowaan u kaxaystay inuu hoy markaasi ka raadsado xero markaasi barakaca iyadoo ay biyo ku yar yihiin xerada yuriba qiimaha baahiyadaha waa dareeraha dhegeysa oo ay kor u kacday si ayna markaas gabadhu dabcan waa ina markaasi gaarin dad badan oo degan kuwaasoo in yar oo ka mid yihiin ay haystaan shaqo ama dakhli joogto ah oo yar dhegeysal wuxuuna si daaqi kara waxay markaas isdhexgal xoogan marka loo fiiriya dhegeystayaal keeni karta culeysa roobka oon weli markaasi halkaasi ka corno ku dhowaad qof kasta oo ku jira dhulka iririga oo hoyga ku meel gaar ayuu u haystaa oo ayaa leh dhibaatooyin maqaarka oo ka imaan kara biyaha wasaqeynta iyo dhibaatadii xaaladaha nafaqadarada keeni karto cuntada sidoo kale waa halgan toddobaadkii hore w f b waxay markaasi bilowday inay cunto kuleel geyso xerada taasoo aan horey u helin gargaar dhaqaale la-aan ah laakiin aragtida maalgelinta aan leefka- hadafka lahayn waxay markaasi macno la tahay in w f b ay qorsheyn karto in hal mashruuc markiiba taasoo ka tegayso dadka deegaanka sida haman oo aan lahayn dhammaanad dhegeystayaal oo hadda ka codsanayo sidii wax markaas uu ku heli lahaa dhegeysta qaaradda wadamada dabcan wax wadamada dhibaatada hadda colaadaha ka taagan ayaa keentay mid dadka iska xamili karin dadkaysan heli karin waxyaalaha markaasi daruuriga ee aadka ugu baahan yihin dhegeystayaal w f b waxay u baahan tahay lacag gaarayso saddex boqol toddobaatan iyo afar milyan si ay markaas u maalgeliso howlgalladeeda soomaaliya iyo sidoo kale febraayo labada kun afar iyo labaatanka sagaal waa koob iyo sagaashan koob iyo sagaashan doolar waa waa dhegeysan milyan oo lacagta doolarka maraykanka iyo maalgelin xoogan jawaabta hayti ayadana looga fadhiyaa ilaa iyo bilaha ilaa iyo bilaha soo socotay ee maarso labada kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal inta u dhexeysa bisha koowaad ee jan- janaayo labada kun afar iyo labaatanka ilaa bisha saddexaad ayay raadinayaan sidii lacagtaasi si deg deg ah ku heli lahayaan laguna kabi lahaa xaaladda dhaqaale ee hadalkaasi ka taagan dhegeystayaal waa hagaag idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysaan saaxib yaalo ku mahadsantiin dhegeysiga bal markan qodobka ugu dambeeyaan soo qaadanaya dhegeystayaal ee xaaladda sidoo kale soomaaliya waxbarashada halkii awaarihii warbixinadii ugu dambeysay ayadana markaasi lasoo koobayo bal markan aan fiirino maxaa lasoo koobay soomaaliya waxaa la leeyahay inkastoo roobkii gu-a labada kun saddex iyo labaatankii ay saameyn toogan ku yeesheen ku yeesheen iyadoo g- dabcan toogan aysan ku yeelin gargaarka bini-aadinimada ee joogtada waxaa markaas la saadaalinaya inay heerka sugnaanshuhu laan dabcan laanta cuntada ay si ahaan doonto mid sarreyso inta u dhexeysa oktoobar ilaa iyo disembar labada kun saddex iyo labaatanka afar dhibic saddex milyan oo qof ayaa la filayaa inay markaasi wajahaan xiisad i b c wejiga saddexaad ama natiijooyinka kasii xun tan waxaa ku jira in ka badan hal milyan oo qof oo laga yaabo inay markaasi u jiraan xaalad deg deg ah iyadoo wejiga afraad loo fiirinayo korarka tirada dadka wajaha xiisadaha i b c wejiga saddexaad ama natiijooyinka kasii xun ilaa iyo saddex dhibic toddoba milyan inta u dhexeyso agoosto ilaa iyo sebtembar labada kun saddex iyo labaatanka afar dhibic saddex milyan inta u dhexeysa oktoobar ilaa iyo disembar labada kun saddex iyo labaatanka waxaa sabab u ah arrimo isbeersaday oo ay markaasi ku jiraan saameynta xun ee elnino ee markaasi lala xirinaya robab mahigaan ah iyo weliba daadad iyo hoos u dhac la filayo inay heerka gargaarka biniaadinimada bilaha si socoto sababaha caqabadaha ee maalgelinta halka natiijooyinka sugnaanta cunnada ee dhoo- ee dabcan sugnaanta ay dhowr habunooleedyadu xoola dhaqatada ay soo fiicnaan doonto xoola dhaqatadu dhexe iyo weliba kuwa kalluumeysiga gobolada dhexe xoola dhaqatada gu- eh, dabcan xo- waa xoola dhaqatada hawdka waqooyiga galbeedka waqooyi bari iyo weliba bartamaha xoolaha dhaqatada bariga koonfureed ee jubbada dhexe iyo sidoo kale jubbada hoose waqooyi bari ee xoola dhaqatada waqooyi galbeed iyo weliba waqooyiga bari xoola dhaqatada waa xoola dhaqatada waa xoola dhaqatada goolis bari waqooyiga galbeed iyo waqooyiga bari xoola dhaqatada dhexe iyo sidoo kale kalumeysiga waqooyiga bari iyo weliba sh- shabeellada dhexe waxay markaas ku ahaan doonaan xiisad adag ee wejiga saddexaad ayada dib loogu fiirin doono tirada barakacyaasha i d bs guud ahaan soomaaliya ayaa hadda lagu qiyaasay inay yihiin saddex dhibic lix milyan oo oja marka loo eego hoos u dhaca gargaarka biniaadinimada ee ba- ba- dabcan waa gargaarka biniaadinimada ee dhis- waa deqsi- waa deqsi- waa deeqsinimooyinka barakacyaasha ee la falanqeynayo waxaa ku sii jiri doona door markaasi xoogan wax loogu qaban karo iyadoo macluumaadka si dirqi ah loogu hortegayo sidii loogu hortegay labada kun laba iyo labaatanka xaaladaha biniaadinimada ee soomaaliya ayaa weli markaasi mid halis ah toos u ah ugu- ugu wana wacan tahay isbeddelka cimilada iyo weliba colaadaha xiisadaha siyaasadeed waa xiisadaha siyaasadeed ee ka jira gobolada kala duwan iyo weliba dhaqaalaha xumaa ayaa kusii kordhaya caqabadaha saameynta ee habulnooleedka ku keeni karta dhegeysa dadka marka loo fiiriyo dhegeystayaal tirada shan dhibic la- waa laba milyan oo labada kun laba iyo labaatanka labada kun labaatanka ilaa shan dhibic sagaal milyan labada kun koob iyo labaatanka lacag eh, dabcan laga soo bilaabo toddoba dhibic toddoba milyan laba- labada kun laba iyo labaatan ilaa iyo hadda sideed waa sideed dhibic shan laba shan milyan oo qof oo labada kun saddex iyo labaatanka tirada waxaa markaasi ka jira hal dhibic shan milyan oo caruur ah oo da-doodu ka yar tahay shan sano iyo wax- iyo- iyo ka- iyo ka yar dhegeysta waa shan ilaa iyo toddoba waa toddoba sano waa toddoba waa toddoba waa toddoba iyo toban sano jir taasoo keentay in tiro dadkoosii korodho loo beegsado gargaarka si waxaa looga qabto me- dabcan meertada xasaradaha biniaadinimada ee soo soqoto waxaa muhiim ah in markaas laje- dabcan loo jiheeyo maalgashida maalgashi- maalmash- maalgashiga horumarinta hamnolaadyada kubcinta adkeysiga horumarta kaabayaasha tallaabooyinka laqabsiga cimilada iyo sidoo kale hirgelinta xal waara dhegeystayaal labada kun saddex iyo labaatanka in ka badan sideed milyan oo qof oo ku- ay ku jiraan afar boqol waa afar milyan sagaal boqol lixdan kun oo caruur ah laba milyan shan boqol labaatan iyo sagaal lix boqol gabdhood laba milyan afar boqol saddex waa afar laba milyan afar boqol soddon kun af- waa soddon kun afar boqol wiil oo u baahan ayaa u baahan biyo deg deg ah nabadgelyo xum- xumada iyo sidoo kale biyuhu waxay markaas sii kordhaysaa halista cudurada dilaaca dhegeystayaal tan iyo labada kun iyo labaatanka w h o waxay markaasi ka warbixisay cudurada daacuunka ee kusoo noqnoqday deemooyinka ama degmooyinka soomaaliya ay markaasi abooruhu aada ku saameeyeen iyadaysan jirin wax kala joogsi faafitaanka cudurada gobolka banaadir labada kun toddoba iyo tobankii tirada kiisasku daacuunka ee laga soo sheegay degmooyinka abaaruhu saameeyeen ayaa si aada ah u kordhayay labada kun saddex iyo labaatanka marka loo eego isla muddadaasi labadii sane ee lasoo dhaafay sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii sagaal kun toddoba boqol lixdan iyo sideed xaaladood oo lagu shakisan yahay daacuunka iyo siddeed iyo labaatan dhimasho heerka dhismooyinka ee boqol waa eber dhibic saddex boqolkiiba ayaa laga soo sheegay siddeed iyo labaatan degmo ay markaas baaruhu ay aada ku saameeyeen kuwaasoo shan kun toddoba waa shan milyan saddex boqol toddobaatan iyo kow kun waa raala shan kun saddex boqol toddobaatan iyo kow kun dhegeysa boqolka markii loo filay konton iyo shan ayay markaas hayeen caruurta da-dooda ee dabcan ka yar tahay inay shan sano afar kun lix boqol labaatan kow is- waa kow dhibic waa ko hal- waa ko hal- waa kow iyo konton dhibic shan boqolkiiba waxay ahayeen haweeney afar kun afar boqol iyo kont- iyo shan afar dhibic shan boqolkiiba waxay markaas ahayeen kiisas daran dhegeystayaal sanadkan labada kun saddex labaatanka qiyaastii dhegeystayaal saddex dhibic shan milyan oo caruur ah ayaa lagu baahan dabcan in wax markaas loogu qabto sida hay-adda qaramada midoobay ee ku sheegtay soomaaliya dhegeystayaal loo do- dabcan waxay markaasi sheegtay waxaana tusaale ahaan us- ugu dhawaaq- waxay dhawa- tusaale ahaan usoo qaadatay labada kun waa waa markii laba iyo labaatan caruur ah ay si naxdin leh ugu ugu dhinteen qarax dabcan oo haraag aha- hara ahaan oga haray waxyaalaha markaasi wa- waa dabcan hare ahaan nooga haray kuna qaraxay caruurtaasi waxaana ka dhacday gobolka shabeellada dhegeystayaal ee shabeellada hoose meelaha soomaaliya khatarada ay ka taagan ee caruurta mar walba ay kala kulmaan ayay ka mid tahay dhegeystayaal dhegeysta wadanka soomaaliya idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal intaan warkii aanan u gudbin dhegeystayaal bal markan aan soo qabto mid ka mid adaga qaybta barnaamijka duniada way tallaabsatay oo waxaa la jooga duni casri ah adeega internetka waxau markaasi noqday mid aan marna laga maarmi karin waayo waxaad markaasi ka faaideysan kartaa adeegyada kala duwan markaad haysato internetka sidoo kale waxaad ka fa- waxaad ka helaysaa adeegyada adigoo markaasi ku qaasa inaan filim waa in filimkaada asxaabtaada kula daawato dhegeystayaal si hufan si toosa buuqayla aysan ku jirin adeega youtube-ka ayaa wax walba markaasi aad u baahan tahay ka helaysa waa jaamacad bilaasha oo aad ka faaideysan karta dhegeystayaal haddaba waxaan kuleynaha ka faideyso qof waliba oo ka mid ah maamiid safaricom waxuu uga faideysan karaa adeega internetka xirfad cusub oo markaas wax qofku ka baran karo keli waxaad doonaysaa inaad ku birto qaybta youtube-ka keli qarax xidig shan afar afar afar ges mr star five of hash haddaba dhe safaricom waxay markaasi kuleyda ka faideysa adeega internetka si aad u hesho waxyaabo fara badan aad u baahan tahay shirkadda isgaarsiin safaricom waxa ayaa waxay ku ku siinaysaa data bundle oo blaash ah maanta baqaraa xidig shan afar afar afar ges mstar five of hash kadibna xulo adeegaada ee markaasi ku anfacayo qof walba oo ka mid ah macaamiisha safaricom ay markaasi uga faideysan karaan adeegyada qaybta youtube-ka bal ka waran dhegeyste adigoo telefoonka gacanta ku haysto ayaa war dhamaysan helaysa wax walba halkaasi kala soconaysa maxaa isku gurbaynaysa soo qabsan kali telefoonkaada halkaasi youtube-ka ku dhex mushaaxa dhegeystayaal ma jeceshahay inaad muxaadaro gabeeyo iyo waxyaabo kala duwan markaasi halkaas aad kala jaan qaato qaybta youtube-ka waxaana ka mid ah dhegeysta sida gabdhaha inay ka bartaan karinta cunnada noocyadeeda kala duwan ilaan xaaji cunno fad- cunno macaan qurux badan ayuu kaaga fadhiya kaba sii daran isqurxintii meesha ay ka- ka- ku jirta dhegeystayaal iyo weliba cilaansaarki isku qurxi wax macaan uu karay haddaba dhegeystayaal inteeda waqtiyada iskuullada ay xiran yihiin se ay furan yihiin caruurta cashirada markaasi layliga iskuullada jaamacadaha markaasi looga soo dhiibay weliba cashirada siyaadada halkaas iyagana kasi- kaga sii faa'iideysan karaan waxaasoo dhan waa qaybta youtube-ka waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash yuusuf bakad ayaa warbana- dhinaca barnaamijka inala socodsiinayay farsameynaya dhegeystayaal